xarunta xanaanada gabdho ogoonte alfardows magaalada baydhabo wayba lakagobaday kulan laka dhiirigeliya ardayda ogoonte walkubaradaas xaruntaas walibana kulanka hagaaban gaabaday jamiilo cusmaan oo ku koytay dalka binaanshiyoona markii hore qeyb ku haytay muxsiniinta taageero xarunta ogoonta gabdho kulanka walyaabo ardayda lakaga dhiirigeliya waliba ku mid haya iyo ardayda ka dadaalan walbarashada sian horumaryan mustaqbalsho maadaama yu iyiin jiilka cusub oo hodhow hogaamiye doona samata biyowka dalka ankoreen jamiilo cusmaan yaa ku hadlay ujeedka boogashadii yoona ardayda kala dardaarantay in marwalba iyo mudnaanta koowad siyaan walbarashada asalaamu calaykum waa idin salaamay mimaqloosiin mimaqloosiin dheegahaitana may maquraanaysan may dheegahayo hooban dheegani koro qaadaha
maasha allah maanta idin soo booqday aan idin arkay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan kaloo sin sheegaye inaas wax barataan dad wiiwiin markiis noqotaan wax badan issuubii kartaan isbedelo kartaan noloshiin waalidkiin dalkiin dadkiin wax dhan isan qabada kartaan waxaan rabee inaas hooshan is hadda wadaan meel fayla kasii gaartaan oos adkaysataan adduunkana sabar muhiim waaye inaad sabartaan waxbarashada wal ansabare aqoonta wal ansabare wax walba inaasan sabartaan igaarta sidoo kale iyo gabdho iska mid waaye maasha allah waxbarashadiin waxaan ka faraxsanaa cabdifataax inaas bes wiilasha le waxaan suubin oo gabdhoona aan suubiyi aad iyo aad alanka faraxsanamaasha allah maasha allah marka waa waxaa idinku buraarujinaa inaa wax fiican barataan insha allah waa mahadsantihiin dhinaga kale ahaana ku mid ee hubnoogii qaybtu ku haayay kulanka iyo weliba iyo dhiirgelin hanjeediyana ardayda iyo oona sheegeen iyo marwalba garab sho-eyen ardayda inta ka jarto horta markan hore taysiin salaame bacdu salaam horta may eedan ka faraxsana jiilkan oo habahaayano mustaqbalka dalka iftiinsha e nalka iftiinsha ee tin ma eedan ka faraxsana geeg ilaahay waafaji subxaana wa tacaala mahadaad sugnaati bacd ilaahay subxaana wa tacaala ka bacdi dadki maamulkan oo meelun galanta kaha ilaahay ajar ixsanaad lahan koobo kon ilaahay ka siiye walaashay iyo walaalkayaa idin shaagay wixii la rabo laakiin aniga maanta aada ugu faraxsanahay aada iyo aada ugu faraxsanahay haddii aa arki lahayd timahayga ma arkin hadda arki lahaydaan waa istaagan yihiin kulligood alxamdulilah inay si fiican yacni tababarkan iyo sharaftan iyo waxaan dhan ladiin sameeyey hadda ka bacdina anigana qaybteeda adaan idinka qaadanayaa dadaalkayga waa sii korinayaa idinkana markaa weynaataan oo meesha hadda fadhiyo aad joogtaan idinkana insha allah saasoo kale dhallinyaro saanoo kale ah saasoo kale wax u qaban doontaan isin ii dadki isan siin tawbaro hayo siin hayoba khayr allah siy ajar ankoo maana ilaahay angor mayba waaha dow horta sii lahan sheegiwu walbarada lanka madi walbarada yaa iska filnaadee lanwal anka saana ini lanwal anqobada isku dhaafa naftiis hataa meel muku bii kor waayo may la faday lanka walbarada bilaan haadoy migel haadoy may la faday walbarashada inay lika dadaala macalimiinta oo isan sin walwala siin baro hayaan haan maadi haadeen qur-aanka haadeen tafsiirka haadoy may la faday macalimiintana in lan baara falo la faday ay an haane macnaha waalidkay dhali bes ee baara an faleen ma eh may lafadayhi lankasta oo ada ha ka barbaariye macnaha aayadoo lanka kiinsheega mayba waahaa waalidka u haddii oo tan oo macnaha lambaha heg diinta heshiya haddii lambaha marka may lafadayhi inii dadaalaan dadaala insha allah may ilaahay siin ku rajeeyay isan oo inta kusii fayle